howlgallo kala duwanna oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho ayay ku dileen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka iyadoona gobolada shabeellaha dhexe iyo jubbada hoose ay ka dhaceen weerar lagu laayay askar ka tirsan maamul goboleedyada ka dhisan goboladaas magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya saacadii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa waxay ka fuliyeen weerar isugu jira kuwa toos ah qaraxyo iyo sidoo kale howlgallo gaara howlgalladaas waxaa ka mid a kuwa lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka habeenkii xalay degmadahoodana howlgal gaara way ka fuliyeen waxay ku dileen sargaal laba xidigla ahaa oo ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdi nuur howlgal kale oo ka dhacay xaafadda raadeerka ee degmada dayniile waxaa isna lagu dilay muuse daahir cabdi oo ka tirsanaa askarta dowladda federaalka degmada dharkeelneyna waxaa ka dhacay howlgal kale oo lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray maxamed isxaaq sidoo kale magaalada muqdisho waxaa ka dhacay weerar qaraxaha oo ay mujaahidiinta la beegsadeen fariisin askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada yaakshiid dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadoob sidoo kale jubbooyinka waxaa ka dhacay weerar dhabagal ah oo ay mujaahidiinta la beegsadeen askarta maamulka jubbaland ciidamada maamulka jubbaland oo ku socdaaliya duleedka magaalada kismaayo ayaa waxay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid mujaahidiinta al-shabaab weerarkaas khasaare ayaa lagu gaarsiiyey waxaana la xaqiijiyey in laba askari laga dilay afar kalena laga dhaawacay laba qori isugu jira a k fortseven iyo b k m na laga qanimaysay dhanka shabeellaha dhexe mujaahidiinta waxa ay shalay cagta mariyeen isbaaro askarta dowladda federaalka u taalay degmada cadalle waxaana ay halkaas ku dileen laba askari sidoo kale waxaay ka furteen laba qori iyo boosashkii ay wateen mujaahidiinta waxa ay shalay qarax la beegsadeen askarta dowladda federaalka oo ku sugan degmada mahadaay qaraxaasna waxaa ku dhaawacmay saddex askari ugu dambeyn shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dagaal toos ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ciidamada kasoo duulay dalka uganda ay ku leeyihiin deegaanka arbacow sidoo kalena jabhaadka ka howlgal gobolka shabeellaha hoose xalay waxa ay dagaalo saf ballaarna ku qaadeen fariisimaha askarta dowladda federaalka ah ka samaysteen meelo ay ka mid tahay jannaale iyo sidoo kale deegaanka siinka dheer caalamada lafoole ceelasha biyaha iyo sidoo kale awdheegle